alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbih salama tasliima kasiira qaala alimaamu nawowiyu raximahu llah baabu taxriimi samaaci algeyba wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay in la dhegaysto xanta iyo wa amri man samica kiibata muxaramata biraddiha walinkaari calaa qaa'iliha iyo farista la faray cidda xan muxarama maqashaa inay celiso oo ay waabiso iyo inay ku inkirtoy ku diiddo ciddii tidhi fain cajaza haddii uu ka caajiso aw lam yaqbal minhu ama ciddii uu xanta ka joojinaya aanay ka aqbalin faaraqa almajlisa majliska iyo golaha halkaa wax lagu xamanayo wuu iskaga tegayaa wuu iskaga faaruqayaa in amkanahu haddii ay u suuro gasho xantu inay muxaram tahay waynu soo maray halka halkana masalo kaloo muhiim ah ayuu sheekhu ku baraarujinayaa xanta qofku inuu ku hadlo oo isagu afkiisa uu wax ka xanto oo keliya xaaraan ma aha sida inuu ku hadla ay xaaraan u tahay baa qofku inuu dhegaysto oo ciddii uu xamanaysa uu ka guro uu iska dhegaystaana ay xaaraan u tahay macnii dhegaysigeeduna waa muxaram waxaa kaloo iyaduna in la dhegaysta ay xaaraan tahay ee hadal kaste oo muxaram ah sida namiimadii ama diraadiraalanimadii iyo hadalkii beenta ahaa iyo waxyaabihii kale muxaramka ahaana in la dhegaysta ma aha qaala allahu tacaala rabbi waxa uu ihi waidaa samicuu markay maqlaan allaqwa laqwi marka ay maqlaan yacnii hadal xun allaqwa waa alqabiixu min alqowl waxaa xunee hadalka ka mida acraduu canhu way ka jeedsanayaan takaruman wa tanasuha wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waladiina hum cani laqwi mucriduun waladiina kuwa weeye hum iyaguba can illaqwi laqwiga iyo hadalka baatilka ah mucriduuna ka jeedsanaya ee aan la imanayn wakhtina aan iskaga luminahayn marka allaqwu waa kullu maa laa yacniihi min qowlin wa ficlin wax kasta oo aan qusaynin oo aan waxa weeye dani ka gelin ayay ka jeedsanayaan oo wax anfacaya had iyo jeer ku mashquulsan yihiin waa ifa waa min sifaati aladiina yarihuuna alfirdows alaclaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina asamca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kuwaa dhammaantood kaa dhammaantii kaana canhu mas-uulan wuxuu ahaaday mid la isweydiinaayo qofku wixii uu kula yimi xubnahaasuu ku qabtay waa la weydiinayaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waidaa ra'ayta markaad aragta aladiina kuwa yakhuuduuna dhuumbanaaya ee dhex gelaaya fii aayaatina aayadaha yaga aayadaha yaga ayay dhuumbanayaan siday u dhuumbanayaan ay biacni waalistihzaa inay duraan ay ku dheedheelaan bay ku dhuumbanayaan fa acrid canhum kuwa ka jeedso sida looga jeedsanayaana waa bitarki mujaalasatihim la fadhiisigoodaba in la yskaga tago xataa yakhuuduu ilaa ay ka dhuumbanayaan fii xadiidin hayrihi war kale ilaa ay ka dhuumbanayaan oo baatilkaasi ay ka tegayaan waimaa yunsiyannaka haddii uu ku ilowsiiyo ashaydaanu shaydaanku oo uu kaa waswaasiyo falaa taqacud ha fadhiisan bacda dikraa intaad xasuusatay dabadeed maca alqowmi aldaalimiina duulka dulmiga sameeyey macooda ha fadhiisan waayahay oo duulkani waa duul dulmi sameeyeyoo halkii laga doonaya aayaadka ilaahay kolka lasoo hadal qaaday in la weyneeyo oo la rumeeyo oo lagu tadabburo ayay iyagu wax ka sheegayaan oy ku dheeldheelayaan oo wixii laga rabay cagsigiisa ayay la imanayaan kuwaa markaa ha la fadhiisan shaqana ha ku darsan waay marka qofka hadal xun shubaya ee ku hadlayaa dadka ilaahay jalla wacalaa aayaadkaasi uu ku sheegay bay soo gelayaan ee la yidhi ha la fadhiisanina kii bidco iyo maaragtay khuraafo iyo wax diinta ka haddii allaba kuu roon yahay baydhsan daldalaayey kii uu xamanayey kii beenta daldalaayey waay waxoo dhan kii kufriga iyo gaalnimada waday ee ku hadlaayey waxoo dhan baa soo gelay وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول من رد قفك الردية دفاعا عن عرض أخيه شرفت ولالك رد الله عن وجهه النار إلى وجهه سنار تكعلياه يوم القيامة مالك قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن xadiidku markaa waa xadiid xasana buu yidhi alimaamu alalbaniyuna raximahullah xadiidka isaguna maaragtay wuu quweeyey markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin ilaa laba shaahid oo isquweynaya ayuu leeyahay waay lafdi kalena waxaaba ku soo arooray man radda can cirdi akhiihi kaana lahu xijaaban min annaar naarta ayuu xijaab uga noqdaa marka fadli weyn oo loo sheegay weeye qof walaalkii oo cirdigiisa lagu dhacayo xaqdarro qof arkay oo dabadeetana arrintaa ciddii ku kacaysay ka joojiyey oo isagoo maagan buu ka difaacuuhi u kaadi ha gelin arrintaa ama intii cirdigii wax laga sheegay dabadeed buu idhi sidaa maaha ama waxaa ma qabo ama kadaa wa kadaa oo uu difaacay qaala wuxuu ihi wacan citbaan ibni maalikin وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وحلق وري صحابقاس في حديثه الطويل حديث كيسي ديرا يا المشهور عنك الذي تقدم في باب الرجاء كاسو باب كاينوغ صهر مريسكو دمايسترا قال وحيري صحابق قام النبي نبي يا استاغي صلى الله عليه وسلم يصلي حالو تكنايو oday isagaa dalbaday inuu maaragtay meel ugu tukada gurigiisa ka mid a faqaala wuxuu rasuulku yihi ayna maaliku bnu dukshum ninkii magacaa lahaa mee horena waxaynu u soo maraa cidda tidhi inay cid kale ahayd nin kale aynu ahaa faqaala rajulu nin baa yidhi daalika kaasi munaafiqun munaafiq weeye laa yuxibu allaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa toona ma jecla faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taqul daalika sidaa ha odhan alaa taraahu miyaanad arkayn qad qaala inuu yihi laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah yuriidu bidaalika isagoo odrhashadaa iyo odhaahdeeda ku doonaya wajha allah wejiga ilaahay oo alla dartii ay ka tahay wa in allaha ilaahayna qad xarama cala naari naarta wuu ka xarima man qaala cidda tidhaahda laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajha allah isagoo arrinkaa wejiga ilaahay ku dalbaya muttafaqun calayh qaala wuxuu uhi wacitbaanu bikasri lcayni cala lmashhuuri waxukiya damuha cutbaan wabacdaha taaun muhanaatu min fawq uma baaun muwaxada wadukshumu bidami daali waiskaani lkhaa'i wadami shiini lmucjamatayni marka xadiidkan shaahidku waxa uu yahay markii ninkaa maqnaa hadalkaa uu ka yidhi nin kale oo saxaabii rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu difaacay oo uu maaragta hadalkiisii uu ku celiyo saaha odhan buu yidhi ninkani waa nin laa ilaaha ilallah yidhi ilaahay dartiina u yidhi cidda kelmaddaa ilaahay dartii u tidhaahdana fadligaa weyn bay leedahay oo ilaahay naartuu ka xarimaya oo ama wuxuu ka xarimayaa inuu galaba ama wuxuu ka xarimayaa in waxa weeyaan maaragtay uu ku waaro labadaa mid baa taxriimku u dhacaya waayo oo dadka qaar ka midana maba gelayaanba yah ciddii waxa weeye muwaxidiine laa ilaaha ila lah dartii u tidhi ilaahay dartii u tidhi tawxiid iyo iimaan ku dhimatayna hadday xataa naarta galaan inay naarta ku waaraanay weligood ku jiraan baa ilaahay ka xarimaya macni waa laga soo saaraya mar mararka ka mida ayuunbaa laga soo saaraya wey waa tahay xadiidka dee horeynu u soo maray oo ninkaas saxaabigii hadalkiisa waxa ku kalifayna wuu sheegay oo wuxuu ihi isagoo munaafiqiinta la socdo oo la faraxsan oo haddii allaba kuu roon yahay iyaga uun maaragtay la gelayo o la baxayo o la sheekaysanayo oo hadal macnihiisu caynkaa ahaa ayuu tilmaamay xadiidka horeynu u soo maray marka waxaa halkaa laga qaadanaya qofku had iyo jeer cidduu la majaalisay uu la joogo ee waxa weeyaan maaragtay uu la baxu la galo uu la fadhiista ee ula sheekaysta ee ay isugu baxdo in haddii allaba kuu roon yahay loo aanayn karayo wacan kacb bni maaliki radia allahu canhu fii xadiidihi awiili waxaa laga wariyey kacb bnu maalikna fii xadiidihi tawiili xadiidkiisii dheeraaya fii qisati towbatihi ku saabsanaa qisadii toobadkeenkiisa waqad samaqa fii baabi towbati baabkii towbadaanu inoogu soo hormaraya qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama wahuwa jaalisun fi lqowmi bitabuuka isaga oo raggii dhex fadhiya bitabuuka tabuuk dhexdeedii markii tabuuk la gaadhay wuxuu rasuulku uhi maa facala kacbunu maalikin kacabkiina maalik muxuu yeela wa qaala rajulun min banii salimata nin banii salimo ka mida wuxuu yidhi waa isla qabiilkii kacab ahaaye yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay waxabasahu waxaa xanimay burdaahu labadiisii go wa nadaru iyo fiirintii fii cidfayhi labadiisa dacaluu fiirinaaye yacnii xaragadiisii baa mashquulisa weeye oo laba go uu soo iibsaday oo maaragtay ayuunbuu iskaga xaragoonayo oo uu kolba dhinac ka eegayayoo taasaa mashquulisoo reebtay buu leeyahy faqaala lahu mucaad ibnu jabalin mucaad ibnu jabal baa ku yidhi radia allaahu canhu bisa maa qulta waxaa xumaaday waxaa tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay omaa calimnaa calayhi ilaa khayran khayr mooye wax kale kuma ogin fasakata rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuu aamusay sala allahu alayhi wasalama muttafaqun calayhi cطفاaه جاaنباh weeye وهuوa iشhaaرaة إilى عجاaبihi بنفسihi waa tilmaamisuu tilmaamaayo inuu haddii alaba kuu roon yahay iscajab geliyey oo haddii alaba kuu roon yahay waxoogay uu maaragtay naftiisa cijaab ka dareemay saasuu macnihi ku tilmaamaya ku sheegay xadiidkana sidaa aragtaan markii ninku hadalkaa uu yidhi ee صaxaabigaasi uu tuhunkaasi ku sheegay mucaad waa kaa radiyey rasuulkuna sala allahu alay wasalam mucaad waa u taqriiriyo mu odhan maxaad ugu radiyeysaa waa tahay dhanka kalena masale kala laga qaadanayaa waxaan filayaa inaynu hore u soo maray xaggii hore markaynu soo maraynay qaala shaykhu raximahu llah baabu bayaani maa yubaaxu min alghiibati wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo waxa bannaan oo min alghiibati kiibada ka mid ah markuu kiibadii ka soo warramay in dadka laxantay iyo in la dhegaystaaba inay xaaraan tahay ayuu maaragtay halkan ku sheegayaa waxyaabo kiibo ah oo laakiin bannaan oo maslaxad iyo dan ku jirta darteed loo baneeyey tacaynkaasi ah ayuu mu'alifku halkan ku keenaya qaala wuxuu uhi iclam waxaad ogaataa ana alkiibata xanta tubaaxu waxaa loo banneeyaa liqaradin ujeedo saxiixin saxah oo sharciyin sharci ah laa liqaradi nafsiyin marka qarad sharciya lagu yidhi iyo ujeedo sharciya ujeedo nafsi ahoo naftaada ku tacalluqda ama aad adigu naftaada ku shaaficayso looma banneeyo qaradkaasoo laa yumkinu aanay suuragal ahayn alwusuulu ilayhi in la gaadhaa ilaa bihaa xantaa mooye wax kale in lagu gaadha aanay suuragal ahayn haddii se dariiq kale ama wax kale lagu gaadhi karo ma bannaanaanayso wa huwa sittatu asbaabin wa huwa kaasi ama xaaladaha ay xintu xantu waxyaabaha ay ku bannaanaanaysaa sittatu asbaabin ee axadu sittati asbaabin lix sababood ama lix arrin midkood weeyi alawalu ka hore atadallumu waa dulmi sheegasho inuu macnihii qofku dulmi waxa weeye ka cawdo inay cidi dulmiday sida sheekhu uu sharaxi doono fayajuusu waxa u bannaan lilmadluumi kii la dulmiya an yatadallama dulmigiisaa inuu u rafciyo ila sulaani sulaanka inuu u rafciyo an yatadallama an yarfacu dalaamata dulmigiisaa inuu u rafciyo ayaa u bannaan ila sulaani suldaankiiyo walqaadi qaadiga iyo wakayrihima qayrkood oo miman ciddii ka mida lahu la wilaayatun madaxnimo leh aw qudratun ama awoodu leh calaa insaafihi inuu uga garsooro min daalimihi ciddaa dulmiday wayaquulu wuxuu odhanayaa kaa xantu u bannaanaanaysee la dulmiyey dalamanii waxa i dulmiyey fulaanun hebel baa wuxuu igu dulmiyey bikadaa waxaasi ayuu igu dulmiyey waay marka kii wilaayada lahaa la geray ciddan uu yidhi wakayrihimaa maxay noqonaysaa suldaankii iyo qaadigii la gelay wakayrihima miman lahu wilaayatun buuri aw qudratun calaa insaafihi min daalimihi waa sida waladkii oo kale waa sida waalidkii oo kale waladkiisii waa looga caban karaa waa sida sayidkii oo kale addoonkiisii waa looga caban karaa wahaakada waayo wilaayay ku leeyihiin iyo maaragtay awood ayay ku leeyihiin dadkana way ka qaban karaan marka hebel baa waxaa igu dulmiyey unbuu odhanaya oo inuu waxa uu ku dulmiyey sheego dhaafi maayo lasii raacraaci maayo waxyaabo kale oo aan maaragtay loo diran sii geli maayo waayo qaacidadu waxay tahay maa ubiixa lixaajatin yuqadaru biqadariha maa ubiixa lixaajatin yuqadaru biqadariha wixii dan iyo baahi daraaddeed loo baneeyey waxa weeye xadkeedaa lagu joojinayaa la dhaafin maayo kaasi waa kaa waa kaa dulmiga in la dulmiyey sheeganayay athaani sababta labaaday u bannaanaanaysa alisticaanatu waa in loo kaashado calaa takyiiri lmunkari munkarka in la dooriyo haa waa in xantaa loo kaashanayo calaa takyiiri lmunkari munkarka in la dooriyo iyo wa raddi lcaasi kii ilaahay caasiya in loo celiyo ila sawaabi sida saxda waa tahay oo fa yaquulu wuxuu odhanayaa liman yarjuu cidda uu rajaynayo qudratahu inuu awoodu leeyahay calaa isaalati lmunkari munkarka suulintiisa wuxuu ka odhanayaa fulaanun hebel yacmalu kadaa sidaasuu samaynaya ee fasjurhu ka reeb canhu isaga ka reeb oo waxaad tidha war waxaan iska daa munkarkan iyo xumaantan iyo foolxumadan wanaxwu daalika iyo hadallada la midkaa buu ka odhanaya wayakuunu maqsuuduhu ujeeddadiisuna waxay ahaanaysaa markuu sidaa ku leeyahay altawasula ilaa isaalati lmunkar inuu ku gaadho xantaa ama waxa uu ka sheegayo qofkaa inuu ku gaadho ilaa isaalati lmunkari munkarka in la zuuliyo fain lam yaqsidi daalika haddii arrinka aanuu qasdino ujeeddadiisu aanay sidaa ahayn ee wax kale ay ku kalifayaan kaana xaraaman xaaraan buu noqonaya ya waxaad odhan kartaa un qofkaasi munkarkaasuu sameeyaa marka ujeeddadaadu ay tahay cid wax ka qabanayso munkarkaa zuulinaysa inaad u sheegayso laakiin hadday si kale kaa tahay oo maalan waxbaa idin yar dhex yaallay kolkaasaad ka faa'iidaysanaysa ya wax kalea kugu kalifaya waay dee kuu bannaanaan mayso waayo baabkani waa baab aada loo adkeeyey athaaliu arrinka saddexaad alstiftaau ay alabu lfutya waa in fatwo markaa fatwo la dalbo fatwo dalabkeed ayaa xantu ku bannaanaan karaysa oo dalabulfutyana waxaa laga wadaayay dikru xukmi alxaaditha alatii yakrahu faaciluhaa dikraha canhu yacnii qofku inuu sheekh ama cid garanaysa weydiiyo arrinkan ciddan ee ka soo fushay uu karahsanaayo xukumkiisa odhaa ciddaasaa waxaa samaysee balada ka waran fa yaquulu wuxuu ka odhanayaa lilmufti muftigii wuxuu ka odhanayaa sheekhii masalada la weydiinaayey dalamanii abi aabbahay baa i dulmiye awakhay ama walaalkii aw zawji ama haweenaydaydii ama xaaskaygii aw fulaanu bikada ama hebel baa waxaa igu dulmiyey fahal lahu daalik arrinkaasi ma u bannaanyay ama ma leeyahay waxa uu sameeyey sheekhii buu ku leeyahy muftigii wamaa ariiqii fi lkhalaasi minhu sideen uga sabataba bixi karaa maxay tahay waddada aan arrintaa kaga bayri kara ama kaga badbaadi karaa dulmigiisa iyo gardaradiisa iyo wa taxsiili xaqi ee xaqaygana aan ku heli karaa wa dafci dulmi dulmigaana aan iskaga maaragta ku difaaci karaa maxay tahay su-aasha noocaasoo kalea buu tusaale ahaan weydiinaya wanaxwu daalika iyo waxyaabaha la midka ah ayuu weydiinayaa muftigi fahadakani jaa-izun waa midu bannaan lilxaajati baahi darteed walaakina alaxwad aha yeeshee sida axwadka ahi waxay tahay ee fiicani iyo walafdala sida fadliga badane an yaquula inuu yidhaahdo maa taquulu maxaad ka leedahay sheekhow fii rajulinin aw shaksin ama qof aw zawjin ama nin kaana min amrihi kada arrinkiisa sidaasi ka mid ahayd ha oo aanu hebel oo aanu magac dhabine macnii uu ibhaamiye oo u dhaahdo cid sidaa samaysa ka waran fa innahu maxaa yeelay yaxsulu bihi algaradu su-aashan dambe ee la caam yeelay ujeeddadii way ku soo xasilaysaa min hayri tacyiinin iyadoon cidna la magac dhabin oon si gaara loo beegsan wa maca daalika haddana fa tacyiinu in wax la tacyiiniyo la ydhaahdo qofka hebel baa dulmigaa igu sameeye ka waran jaa-izun mid bannaan weeye kamaa sanadkuruhu sidaynu ku sheegi doono fii xadiidi hindin xadiidka hinda insha allahu tacaala taasina waa istiftaa wixii ku saabsan waa tahay alraabicu arrinka afraad taxdiiru lmuslimiina muslimiinta in looga digayo weeye min ashari sharka iyo wa nasiixatuhum in loo naseexaynaayo ariiqa noocaasoo kana aan kiibadii way ku bannaanaan kartaa buu leeyahy wadaalika kaasi min wujuuhin wejiyo dhowra ayuu ku dhici karaa minhaa waxaa ka mida jarxu lmajruuxiina in waxa weeye la jarxiyo almajruuxiina kuwa inta leh ee min aruwaati ruwaadda xadiidka soo warisa ka mid ah iyo wa shuhuudi markhaatiyada waay ciddii in lahee ruwaadda ka mid a in la jarxiyaa way bannaan tahay sidaasoo kale ee markhaatiyada kuwa markhaati kacaya iyadana ciddii in lahen looga qaatayna inamaan cuduul ahayn in la jarxiya iyaduna way bannaantay qaala wuxuu uhi wadalika jaa-izun arrintaasi waa mid bannaan biijmaaci lmuslimiina bal waajibun lilxaajati bal waajibun midoo waajiba weeye lilxaajati ee baahida loo qabaa darteed bay u waajibaysaa oo marka ruwaaddii xadiidka wax laga sheegaayo ee la leeyahy fulan waa majhuul ama fulan waa kadaab ama fulan waa kada wa kada ama fulan waa daciif waa liajli sawni shariica wadhabi canha shareecadii baa la ilaalinaya oo haddii allaba kuu roon yahay la difaacaya marka cidda shuhuudda ah ee markhaati kacaysa intooda la sheegayana waa lixifdi alxuquuq xuquuqdii dadka ilan xuquuq bay ka markhaati kacayaane xuquuqdii dadkaa la ilaalinaya oo la leeyahay qof looga qaateeno lagu kalsoonye mooye cid kale ayaanay ka markhaati kicin wejigaa markaa way u bannaantay qiibadii buu leeyihi waxaanay soo gelaysaa taxdiiru lmuslimiina min ashari wa nasixatum taasay soo gelaysa wa minhaa waxaa ka mid ah almushaawaratu in lala tashado oo cid lagala tashado fii musaaharati insaanin qof la xidhiidhistii aw mushaarakatihi ama wax la wadaaggii oo tusaale ahaan cid baad doonaysaa inaad inantaada ama tii aad weliga u ahayd siiso ama adaaba doonaya dee inaad guursato hadday haweenay tahay cid garanayso aqoon ulaad kala tashanaysaa ood leedahay ka waran aw mushaarakatihi ama cid baad doonaysaa inaad wax wadaagtaan maal iyo wax la mid ah mucaamalo idin dhex marto cid baad weydiinaysa aw iidaacihi ama waxa weeye inaad maaragtay wadiico iyo ammaano u dhiibta ayaad doonaysa aw mucaamalatihi ama inaad la mucaamalooto ayaad rabtaa aw gayri daalika ama kaa waxaan ahayn baad rabtaa aw mujaawaratihi ama inaad la jaartaad doonaysaa haye markaa cid baad kala tashato aad weydiisay xaalkeeda garanaysa waad odhan kartaa niyo bal qofkaa ka warram dan baa iga gashae ciddaa laga waramo wuxuu uhi wayajibu waxa waajib ku ah cala lmushaawari kii lala tashadayna allaa yukhfiya xaalahu xaaladiisa inaanu qarin baa waajiba xadiidkii maxaynu ku soo marray xuquuqda muslimiintu isku leeyihin sheegaayey waida stansaxaka fansax lah markuu walaalkaa nasiixo kaa dalbana u nasiixe allaa yukhfiya xaalahu bal yadkuru wuxuu sheegayaa almasaawiya xumaanaha ayuu sheegayaa allatii taasoo fiihi ku jirta xumaanuhu leeyahay allah markaasaad doonaysaa inaad meherad wada furataan ama wax isku darsataan waarkaasi waa khaayin oo aan aqaana iskada beentuu yaqaanaa iskaga tag haddaad ku ogta wey hadii kala dayla inaad ka been abuurataa kuma banaana ma garata ninkaasaad doonaysaa inaad inantaada siiso waa niyo kadaa kaasi xoogay maaragta munaasib ma aha intaas iyo intaasuu leeyahay aanay ku xamilahayn waa nin dabeecad adag dabeecad adagoo oodan oo isma maaragta isqaban maayaan ma garata waxaa laga yaabaa inuu koodka qarxiyo haddii aad markaba markay iska hor yimaadaan allatii fiihi biniyati nasiixati buu laakiin arrintaa u sheegayaa biniyati nasiixa isaga oo niyeysan naseexo iyo samaka talin iyo inuu qofkan waxa weeye sida saxdaa u sheego daacadnima arrinkaa ku kalifayso waa garta laakiin wax kale ku kalifi maayaan bal waxaad ka warantaa qofkan oon iinba aan lahayn ayaa la weydiiyey tusaale ahaan oo la yihi qofkaa ka waran cid mucaamalo ama arrimahaasoo kale ka doonaysa ayaa weydiisay qofkanina iinba ma leh laakiin iyagii wuxu dhexeeyey soo ma aragti tusaale ahaan wuu xaasidayey ama si kale isu haye ama cadow buu ahaa way u soo martay markaasoo maaha ya bal hadduu ku hirgisa ka waranu xaaladdaa uga faa'iidaysto ya ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun arrin adag wey wa minhaa waxaa ka mida idaa ra'aa hadduu arko mutafaqihan arday hadduu arko mutafaqihan marka la idhaahdo waxay noqonaysaa qof dee fiqigii qaadanaya oo haddii allaba kuro si weliba tadaruj oo tallaabo tallaabo ah u qaadanaya oo tafaquhi wuxuu noqonayaa akhdu lfiqhi bitadriij in fiqigii loo qaata iyo cilmigii si maaragtay tadriiji ah ayuu noqonaya mutafaqihan buu arkay arday yataradadu ku noqnoqonaya ilaa mubtadicin mid mubtadica oo faasiqin ama faasiqa oo yaahudu canhu lcilma cilmiga ka qaadanaya وخاف وحان كبغى أن يتضرر إنه كل متال متفقه متفقه بذلك أرنكا أو بدعة سي ما ركتي أنا استغنى بدعة لا نقره أو بدعة كقاط أما فسق غاية حمانته وكقضيبه فعليه وحصارا قفك أركي حالكي سنقرناي نصيحته إنه قلنا نصيحي أرضك ببيان حاله حالدي سينه عطيه qowdhaa kaani waxa weeya sheekh ma aha qof caynkana waa mubtadic weeye waa khuraafaad leh waa kada wa kada iskaga tago dee ciddaa iyo ciddaa iyo ciddaasa hagaagsane wax ka dhigo bishardi an yaqasida nasiixata waxase shardiga inuu nasiixo u qastayo wahaadaakanina mimaa yuglau fiihi mimaa yuglau fiihi wuxuu ka mid yahaa waxa aada loogu qaldama ee lagu qaldama ayuu ka mid yahay dadku aada iyo aad bay halkan ugu qaldamaan waqad yaxmilu inuu ku ku xambaaraa suurowda almutakalima qofka hadlaya bidaalika arinkaasi inuu ku xambaaro ayaa la arkaa alxasadu xasad bidco iyo fisqi toona kuma sugno kan wax laga dhiganayaa laakiin maaragtay xasad baa jira xasad dartii ayuu kolkaa ugu diidayaa dadku inay wax ka dhigtaan oo wuxuu doonayaa inay xalqadiisuba waxa weye dadku iskaga yaacaan iyo wax la mid a wa yulabisu shayaanu shaydaankuna wuu dheehgelinayaa calayhi korkiisa daalika arrinkaa ayuu ka dheehgelinayaa wa yukhayilu ilayhi wuxuu moodsiinayaa annahu nasiixatun in arrinkaasi nasiixo tahay falyatafatan ha u fiirsado qofka doonayo maaragtay inuu badbaadaa lidaalika arrinkaa ha fahmo aada iyo aad ha ugu fiirsado ama falyutafaan lidaalika arrinka aad ha loogu fiirsado ha la yska ilaaliyo wy waay marka halkaana masaladaasuu baraarujiyey waayo waxaa in badan dhacda dadka waxa weeye cilmigaba marka lasoo qaato wax dhigaya xasadka ayaa had iyo jeer maaragtay dhexdooda ah markaa qofka haddii ay ka tahay nasiixa iyo ilaahay daraaddii waa sax laakiin haddii qarad kale meesha yimaado laa dee ma banaanaanayso weeye salafkuna sidaasuu dhaqankoodu ahaayo hadday arkaan qof saaxibu bidco u tegaya ama la fadhiisanaya ama wax ka dhiganaya way u sheegi jireen oo arrinta noocaasa way u diidi jireen waan iskaga teg bay odhan jireen ama iska daa arrintaasina tusaalayaal bay leedahay waay qaala wuxuu uhi wa minhaa waxaa ka mid a an yakuuna lahu wilaayatun an yakuuna lahu qofka inay u sugan tahay wilaayatun madaxnimo madaxnimadaasoo laa yaquumu biha aanu ugu kacahayn oonu uga soo baxahayn calaa wajiha sideedii waxbuu mas-uul ka yahay oo mas-uuliyad baa loo diray laakiin sideedii uga soo bixi maayo sababtu maxay tahay imaa bian laa yakuuna saalixan laha ama waxa weeye waa inaanu maaragtay uba suubanin oo mid ku habboon oo haddii allaba kuu roon yahay aqoonteedii leh iyo kartideediiba aanu ahayn wa imaa bian yakuuna faasiqan ama waxa weeye inuu ahaado mid faasiqa ah oo waxa weeye aqoonteedii shaqadan loo dhiibay waabuu leeyahay iyo kartideedii laakiin waa mid faasiq ahoo xadgudbaaya oo aan xadkii loogu talagalay ku joogsanahayn aw muqafalan ama waa mid dhoohan oo iska daman oo waxbaa hoos maraya madaxnimona wuu hayaa wanaxwu daalika iyo waxyaabaha la midka fayajibu waxa waajiba buu hi dikru daalika arrinkaa in loo sheego liman lahu calayhi wilaayatun liman cid in loo sheego lahu calayhi korkiisa ku leh wilaayatun madaxnimo caamatun caam ah ciddii ka sii sarraysa isaga ama soo magacowday in loo sheego lagu baraarujiyaa waajiba buu yidhi sababtuna maxay tahay liyuziilahu siduu si uu u zuuliyo oo wayuwalliya man yasluxu cid arrintaa munaasib ku ah oo u habboonu maaragtay meeshaa ugu dhiibo kii horeen maaragtay munaasibka ku ahayna uu meesha uga saaro aw yaclama daalika minhu ama arrintaa uu uga ogaado ha liyucaamilahu si uu ugula dhaqmo bimuqtadaa xaalihi xaaladiisu waxay keensanayso oo walaa yaktara bihi aanu ugu dagmin iyo wa an yascaa inuu ku dadaalo fii an yaxuahu inuu ku booriyo cala listiqaamati toosnaanta aw yastabdila bihi ama uu cid kale ku bedelo taasina taa weeye oo qofkii mas-uuliyad haya iyo madaxnimo aanu ku habboonayn siyaabaha uu sheegayo wixii la mida darteed cidda ka sarraysa ama ciddii magacowda in lagu baraarujiyaa si maslaxadda caamka loo ilaaliyo iyaduna waa mid meesha leeg marka ama xilkii baa laga qaadi doonaayo cid munaasib ku ah baa loo dhiibi hadday taas suuro geli weydana ugu yaraan dee qofkii ka sarreeyey wuu iska ogaan doonaayoo ama cid kaluu ku kabi doonaa ama xaalkiisa waxa weeye si dhow buu ula socon doonaa marka dee dhibaato weyn inaanay dhicin baa laga yaaba ama ugu yaraan wixii ka qaldan buu dee toosin doonaa sidaa yeelo sidaa kala yeelo sidaa yeelo haddii allaba kuu roon yahay waxyaabaha iska ilaaliyo haddii kalena bedeluhubaabuu kaga dhigo u bedeliba alkhaamisu arinka shanaad waxa weeye xantu ku bannaan tahay an yakuuna inuu noqdo huwa kan wax xamanaya huwa dheh kan la xamanaya mujaawira mujaahiran mid la jahraaya oo muujisanaya bifisqihi fisqigiisa aw bidcatihi ama bidcadiisa dabadaabuu soo dhigayba xumaantiisa kalmujaahiri waa sida kan la jahraaya bishurbi lkhamri khamriga cabistiisa iyo wa musaadarati nnaasi boobista dadka musaadaradu waxa weeye waa dadka xoolahoodii in la qaato weeye saadarahu calaa kada ay akhadahu bih uu qaatay weeye wa musaadarati nnaasi iyo boobista dadka iyo wa akhdi lmaksi qaadista cashuurta iyo wa jibaayati alamwaali xoolaha in lagu urursado dadka lagaga ururiyo dulman dulmi lagaga ururiyo iyo wa tawali lumuuri lbaailati arrimaha baailkaa in la tawaliyo oo had iyo jeer qofku markaa la yimaado waa fisqiyada noocaas iyo wixii lamida qofku inuu muujisanayo wuxuu hi fayajuusu waxa bannaan dikruhu in lagu sheego bimaa yujaahiru bihi wuxuu la jahraayey xumaanta ah wayaxrumu waxa se xaaraana dikruhu in lagu sheego bikayrihi kaa uu muujista ee xumaanta kayrkii oo min alcuyuubi ceebaha kala ahaaday ceebihiisa kale la sheegi maayo oo kan iyo kanna wuu sameeyaa loogu sii kabi maayo eh intaa uu muujistaa lagu sheegaya ilaa an yakuuna lijawaasihi banaantiisa inuu u sugnaado mooyaane ceebihiisaa kale lagu sheegayo sababun aakharu sabab kaleo mimaa dakarnaahu waxa aynu soo sheegnay ka mid ah taasina waxa weeye waa mid cadhoo iska daahira qofkaa xumaanta muujistayna markaa xumaantaa uu muujista baa lagu sheegaya xumaanihiisa kale haddii loo helo arrimaha uu sheekhu soo sheegay wax ka mida waa lagu sheegi karaa haddii kale in lagu sheegaa ma banaana asaadisu arinka lixaad atacriifu waa tacriifkii qofkii waxa weeye in baadisooc looga dhigayo ama lagu caddaynaayo oo si kale ayaan lagu garanahayn fa idaa kaana alinsaanu qofku hadduu yahay macruufan mid macruuf ku ah bilaqabin laqab buu macruuf ku yihi kalacmashi waa sida acmashka oo kale iyo walacraji acrajki iyo walasami asamki iyo walacma kii indhaha lahaa iyo walaxwali axwalki iyo wakayrihim acmashku waa kii hameenada lahaa acrajkuna waa kii laangadhaha ahaa asamna waa dhagooli alacmaana waa indhoolihii axwalku waa kii ka inagu indhaha kala jeeda ee inagu nidhaa u cawaran yahay iyo wakayrihim kayrkood jaaza waxa bannaan tacriifuhum bidaalika arrinkaa in lagu tacriifiyo tusaale ahaan la ydhaa hebel dhagoole ama hebel laangadha ama hebel indhoole magarat ama hebel axwal ama hebel acmash naanaysahana badidooda dee ahlulcilmigii xataa qaar ka mida ku caanbaxayba oo lagu yaqaano oo haddii laga reebo naanaysta aan laba garanahay wuxuu ihi tacriif dartii ayaa loogu sheegi karaa wayaxrumu laakiin waxaa xaaraana ilaaquhu in loogu sheego loogu ilaaqo qofkii calaa jihati tanqiis iyadoo lagu durayo o lagu tanqiisinayo oo waxa weeyaan haddii alaba kure lagu xaqirayo walow amkana haddii ay suuro gasho tacriifuhu bikayri daalika kaa waxaan ahayn in lagu magacdhabo lagu tacriifiyaana kaana awlaa iyadaa fiican walow amkana hadday suuro gasho tacriifuhu bikayri daalik kaa waxaan ahayn in lagu tacriifiyo macnihii lagu garanayo waxaan arrinkaa naanaysta ama laqabkaa xun aan ahayn kaana awlaa saasaa fiican bade wuxuu uhi fa haadihi tani sitatu asbaabin lix sababood weeyo dakaraha alculamaau culimmadu ay sheegeen wa agaruhaa badideeduna mujmacun calayhi waaba lagu ijmaacsan yahay wa dalaa'iluhaa daliiladeedu min alaxaadiidi axaadiidta xaala ay ahaatay asaxiixati sugan mashhuuratun mid oo la caan bixiye weeye wa min daalika waxaa ka mid a sheekhu hadal ahaan buu lixda arrin u sheegay dabadeetana axaadiidta loo xujaysanaayo wax ka mida ayuu soo aroorinayaa sidaasuu sheegay alimaamu nawowiyu raximahu llah marka halkan iyo meelo kale kuma sheegin asbaabtan tirinteeda cidda uga horeysay laakiin kitaabkiisa adkaarka waa ka ku sheegay oo alimaamu alghazali ghazaligii hore ayaa uga horeeyey kitaabkiisa la dhaa aiya ixyaau culum iddiin ghazali baa isna sidaa u sheegay oo sheekhu waxa weeye uu ku raacay waxaase jira alimaamu shawkani raximahu llah isagu risaalad buu ka qoray masaladan ama arrimahan risaaladaasoo alimaamu nawowi iyo ciddii uga horraysay uu ku tacaqubayo waxyaabaha qaar uu ku qabsanayo waxaana soo raraayood ka muraajacayn kartaa sharaxan bahajatu naadiriinka waa ka risaaladaasi soo raraya isagoo weliba waxyaabana ku dardaraya oo tilmaamaya inuu balhadaysu miisaamayo waayahay waxaana jirta lixdaa arrin gabay baa lagu jamciyaa waxaan filayaa inaan maqlay alimaamu alalbani oo laha la xifdiyo haddaanan maaragtay wahmiin wuxuu gabaygaasi odhanayaa alqadxu laysa bikiibatin fii sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri wamujaahidin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fii isaalati munkari horow qora ninkii gacan fududow alqadxu laysa bikiibatin fii sitatin duridda ama maaragtay dacnintu ma aha xan ma aha fii sitatin lix waa lixdan uu sheegaayo markaa lixdii buu sii sheego wuxu uhi fii sitatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri wamujaahirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fii isaalati munkari alqadxu laysa bikiibatin fii sitati mutadalimin wamucarifin wamuxadiri wamujaahirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fii isaalati munkari haddaad qaybto markaa waad ee tirin kartaa qaala wuxuu uhi wacan caaishaa radia allahu canha ana rajula nin baa istaadana ogolaansho dalbay cala nabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalam ayuu ka ogolaansho dalbay macnii inuu soo galo faqaala wuxuu rasuulku uhi idanuu lahu u ogolaada inuu soo galo bi'sa waxa u xumaaday akhulcashiirati qabiilo walaalkood ay haadaa ama huwa isaga ayaa u xumaaday ninkani wuxuu ahaa baa la yidhaahdaa cuyayna ibnu xusnin keyrkiina waa lagu sheega cuyayna ibnu xusnin waa xadiidka caaishana intan dee uu ka dheeraayo sidaasuu markii hore yidhi markii dambe eetana uu soo galayna hadalkuu u dabciyo si wanaagsan buu ula hadlo caaisha markii ay weydiisayna waxa weeyaan waa kii rasuulku u sheegay sala allahu alay wasalam sababtuu saa u sameeyey sababtu maaragtay sidaa u sameeyey waa kii u sheegay waa tahay xadiidkanna waxaa laga qaataa ruwaadda in la jarxin karo cilmiga loo yaqaano aljarxu watacdiil adiladiisuu ka mid yahay qaala wuxuu ihi mutafaqu calayhi ixtaja bihi lbukhaariyu bukhaari wuxuu u xujaystay xadiidkan fii jawaasi kiibati ahli lfasaadi wa ahli riyabi banaanida ay bannaan tahay in la xanto dadka ahlufasaadka iyo ahlu riyabka dadka shakiga iyo xumaanta u ehelka waay wa canha waxaa kaloo caaisha laga wariyey qaalat inay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi ma adunnu malayn maayo fulana wa fulana hebel iyo hebel yacrifaani inay ka garanayaan min diinina diinteenna shay-an wax rawaahu lbukhaari hebel iyo hebel inay diinteenna wax ka garanayaan umalayn maayo qaala layu qaala laythu bnu sacdin layth ibnu sacd wuxuu yidhi nusqadaha qaarna qaala wuxuu yihi ay lbukhaariy imaamu lbukhaari bay noqonaysa qaala layth ibnu sacdin layth ibnu sacd wuxuu yidhi wa axadu ruwaati hada alxadiidi xadiidka ruwaadiisa mid ka mid aha haadaani rajulaani labada nin kaanaa min almunaafiqiina munaafiqiintay ka mid ahaayeen marka masalada ku saabsan xusnu danni binnaas qofkii wanaag uu ka muuqdo malo wanaagsan baa laga malaynaya sidaasoo kale qofka iska maaragta mastuurka ahayn wax xumaana lagu aqoon isna wanaagunbaa laga malaysanaya laakiin qofka shar ka muuqdo iyo bidac iyo fasaad iyo balaaya ay ka muuqato de isaga waxa weeye laga malaysan maayo malo wanaagsane waxa uu muujistay ama xumaantaasa laga malaysanaya xadiidkan aana loo deliishaday imaam bukhaari qudhiisu u deliishanay waa tahay qaala wuxuu uhi wacan faatimata binti qaysin radia allahu canha faatima binti qays waxaa laga wariyey waa faatima binti qays alfihriya alqurashiya waay adaxaak saxaabigii la odhan jiray walaashii weeye waxaa laga wariyay saxaabiyadaasi qaalat inay tidhi ataytu nabiya nebigaanu yimi sala allahu alayhi wasalam markaa kolkii hore nin baa qabi jiray oo dabadeetana wuu furay markii ay cadadbaxday baa arrintani la kulantay markaasay rasuulka kala tashatay ataytu nabiya nebigaanu yimi sala allahu alayhi wasalam oo faqultu waxaan idhi ina abaljahmi abaljahmi ninka la idhaahda iyo wa mucaawiyata mucaawiya khatabaani way iisoo geed fadhiisteeno way dooneen mid waliba wuxuu maaragtay doona inuu guursado maxay markaa kula tahay faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama amaa mucaawiyatu mucaawiya ninka la ydhaha miya fasucluukun waa nin caydhahoo laa maala lahu xoola ma hayo waxban ninkaasi faraa kuma hayo waa caydh wa amaa abuljahmi abuljahmiya falaa yadacu lcasaa usha kama dhiga can caatiqihi degtiisa ushaa degta u saaranoo dumarku garaaca muttafaqun calayhi oo kaana garaaca dartii baanaad u xamilahay sidaasuu yihi alimaamu nawowiyu laakiin xadiidka muslimun baa wariyo bukhaari ma warin wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kale oo muslimka u sugnayd waxaa ku soo arooray wa ama abuljahmi abuljahmiya fadaraabun linisaa fadaraabun mid garaacis badan weeye linisaai dumarka dumarku aad u garaaca wa huwa tafsiiru liriwaayati laa yadacu lcasaa can caatiqihi riwaayadaa hore ayaanu fasiraya laa yadacu lcasaa can caatiqihi waxaa looga jeeda dumarka aad buu garaaca ushaa halkan u saaranoo gawduu ka saaraa wa qiila waxaa kaloo la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye kaiirulasfaari waa mid safara badan laa yadacu lcasaa can caatiqihi waa mid safar badan oo ma soo xero galana waa lagu fasiray laakiin sidaa hore awlaysan waayo riwaayaadku way isfasirayaanoo haddii la helo lafdiga riwaayad kaloo saxiixoo fasiraysa lagama baydhaayo markii dambe rasuulku wuxuu kula teliyey sala allahu alay wasalam inay guursato usaama ibnu zaydin ay guursatuu kula teliyey dabadeetana sidiiba ahee usaama ku guursatay ma fahamte khayr badanna ilaahay uu ka siiyey marka dee waa arrintii ku saabsaneyd mushaawaradii aynu soo maraynay sooma aragtaan way la tashatay oo waxay tihi nimankaasi ay doonaya bal ka waran dabeeta rasuulku sala allahu alay wasalam wuu u caddeeyey oo labadii mid waliba wixii uu ku sifaysnaa ayuu ka sheegay ee aanay ku xamilahayn kolkaa ciddii munaasibka ku ahaydna wuu kula teliyey markuu uhi wa amaa abuljahmi fadaraamun linisaa laga qaadan maayo dumarka inaan la garaaci karin oo dumarka waa la garaaci karaa lita'diib caso fiican in laga horraysiiyo waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay nasteexa iyo waane iyo in wax laga horraysiiyo firaashkoo lagaga fogaadiyo baa fiican sida aayadda qur-aankii sheegayso dee arrimahaasi ay waxba ku qaadan weydo waa la garaaci karaa laakiin garaacani dee shuruud buu leeyahy shuruuddiisa waxaa ka mid a inaanu maaragtay noqdan mubarix mid maaragtay nabar samaynaya ama wax bararinayo oo kale waa iska garaacun taadiib looga jeedo wacan zayd bni arqama radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama fii safarin safar ayaanu u baxnay safarkaasoo asaaba naasa dadka uu ku dhacay fiihi dhexdiisa shidatun dhibaata ay ku dhacday oo dee hara'ad iyo gaajo iyo waxna way iska jireen iyo tacab laba nin oo midna muhaajiriinta ka mid aha midna ansaartuna waaba isku dhaceen kolkaasuu kii muhaajiriintaha yidhi yaa lalmuhaajiriin muhaajiriineey kii ansaariga ahaana yaa lal ansaar buuro mid waliba ciddiisii buu u qayshaday waa kii rasuulku lahaa maa baalu dacwa jaahiliya wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inahaa muntina xadiidtu waa tii sidaasi ku soo aroortay marka qiso dheer bay ahayd arrintaasaa dhacday fa qaala cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul wuxuu ihi ninkaasoo raasulmunaafiqiin ahaa laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfadu hadallo badan baa dee ka horreeye kanuu ku daray ma maantay tan samaynayaan idinkaa waxaa isugu wacan idinkaa cunto siiyey idinkaa soo dhoweeye idinkaa ma garanaysa maantana way idin laadlaadayaano way idinla dagaalamayaan kolkaasuu ihi laa tunfiquu waxba ha siinina calaa man cinda rasuulilaahi rasuulka ilaahay cidda weheliseen la joogta muhaajiriintii buu uga jeedaa xataa yanfaduu ay kan yanfaduu si ay u kala yaacaan si ay u kala yaacaan waxba ha siinina markaa xataadu waa tacliiliya weeye wa qaala waxaa kaloo yidhi lain rajacnaa haddaynu u noqono ila lmadiinati madiina layukhrijanna wuu saari doonaa alacazu ka sharafta badan ee cizada badan minha madiina wuxuu ka saari doonaa aladalla ka dulinimada badan rasuulka iyo saxaabadiisa muhaajiriintaa buu ujeeda cidda cizada badanna isagaa isku wada garo faataytu waxaan igu yihi rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama faahbartuhu bidalika arrinkaasi ayaan u sheegay oo ninkaasaa sidaa lahaa baan idhi faarsala ilaa cabdilaahi bni ubayi cabdilaahi bni ubayi buu cidi diray rasuulku sala allahu alayhi wasalam kolkaasuu yimi fajtahada wuxuu ku dadaalay yamiinahu dhaartiisii maa facala inaanu samayn aad buu u dhaartuu markaa ugu celceliyey wallaahi inaanan samayn arrintaas igamay dhicin igama suurowda wakada haye faqaaluu waxay idhaahdeen dadkii kadaba zaydun zayd baa beenu sheegay rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam zaydna markaa ina yar buu ahaa nin yar buu ahaa waxay dhahan zayd markaa been buu rasuulka u sheego adeerkiiyabaa canaantay oo maxaan kugu kelifay oo caynkaas fa waqaca fii nafsi naftayda waxaa ku dhacday buuhi mimaa qaaluuhu waxa ay yidhaahdeen ay yidhaahdeen rasuulkaad been u sheegtay shiddatun dhibaato anigoo maaragtay waxa weeye run sheegayo runtay ahayd ayaa dee ninkiina waa kaa dhaarta ku gowsiiyey cidii markhaati kacdana markaa waan waayey anigii baa markaa dee loo qaatay inaan dee waxa weeye been iska sheego waxaan jir inaan sheegay xataa anzala allahu tacaala tasdiiqii ilaah ilaahay jala wacalaa uu soo dejiye rumayntayda idaa jaaaka almunaafiquun suuradda munaafiquun oo dhan baa ilaahay ku soo dejiyey kolka uma dacaahum nabiyu dabadeetana nabigaa uu yeedhay sala allahu calayhi wasalam munaafiqiintii liyastakfira lahum si uu dembi dhaaf ugu dalbo falowow waxay leexiyeen ru'uusahu madaxyadooda ayay sidaa u leexiyeen maxay u leexinayeen ya dee jeedsasho maaragtay daraaddeed iyo istikfaartaas oo ay diidan yihiin darteed muttafaqun calayh bukhaariyo muslim waa isku afar qisadana qiso maaragtay fawaa'id badan oo dheer bay ahayd kolkaa sababtuu hadalkiisa ugu soo gudbiyey waxaa laga qaadanayaa hadalkii uu munaafiqiintu ay ku hadlayeen buu rasuulka usoo gudbiyey sala allahu aleyh wasalam namiimana taasi ma aha waay waa nasteexo waayo fasaad iyo xumaan iyo shar buu hadalkoodu xambaarsanaa waxaa kaloo baabkan iyaduna la mid ah cawf saxaabigii la odhan jiray markuu maqlay nimankii hadallada xunxun ku hadlaayey ee ku dheeldheelaya rasuulka sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa ya waa kii yidhi been baad sheegtee rasuulkaan u sheegi isaga laakiin maaragtay waxaabuu la kulmay iyadoo waxyuu ka soo hordegay oo ka soo horreeyeyba wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi qaalat waxay tihi caaisha qaalat waxay tihi hindu imra'atu abi sufyaana hindo oo haweenaydii marka abi sufyaana waa markaa mucaawiye hooyadii linabiyi nabiga waxay ku tihi sala allahu calayhi wasalama ina abaa sufyaana abaa sufyaan waa odaygeediiyo rajulu nin weeye ninkaasoo shaxiixun bakhayl ah walaysa yucطinii ima siiyo maa yakfiinii wax igu filan aniga iyo wa waladii caruurtayda ilaa maa akhadtu minhu waxaan ka qaata mooyaane wahuwa laa yaclamu isagoon ogeyn inaan hoosun wax uga yar qaato oo isagoon ogeyn aan dee wax nagu filan ka qaadana mooyaane nama maaragtay siiyo ee bal arrinkaa ka waran qaala wuxuu uhi khudii qaado maa yakfiiki wax kugu filan adiga iyo wawaladika caruurtaada bilmacruufi si wanaagsan ku qaado oo macquul ah ode isagiina kasaarin oo ah iska handhablaysan un wixii ma garatay ode isagiina waxa weeye cidlaha dirin de idinaha isqadinine ee wax idinku filan macruuf ku qaada muttafaqun calayh xadiidkana ahlucilmigu waxay u xujaystaan masalada ku saabsan cid cid xaq ku leh oo xaqii ay ku lahayd uu u diiday haddii ay ka qaadan karayso ma u bannaanta inay ka qaadato masaladaasay ahlulcilmigu waxa weeye xadiidkan u xujaystaan hadda halka laga qaadanayaana waxa weeye odaygeedii waxay ku sifaysay inuu yahay shaxiix bakhayl inuu yahay bay ku sifaysay arrinkaana rasuulku sala allahu calayhi wasalama kuma qabsan oo kuma inkirin waayo min baab alistiftaa bay ahayd oo dee su-aal ahaan iskamay caayayno caydiisa ama wax ka sheegiisa iskamay rabin oo iskamay maagahayne min baab alistiftaa bay ahayd oo rasuulkay weydiinaysay sala allahu aleyh wasalam masaladaa ama arrinkaa xukunkiisa wax ku filan iyadee caruurteeda inay xoolihiisa si qarsoodiya uga qaadato baabu taxriimi namiimati wa hiya naqlu lkalaami bayna annaasi calaa jihati ifsaadi wuxuu baabu yahay diraaldiraalaannimadu inay xaaraan tahay oo la xarimay waana maxay tacriifkeedu waa hadalka in dadka loo kala raro calaa jihati ifsaad iyadoo la fasahadinayo dhexdooda la ysku dhufanayo kanaa warka laga soo qaadaya kanaa loo geynaya isna jawaabtiiba laga qaadaya kaa kalaa loo geynaya oo si ay isugu qarxaan marka waa arrin aad iyo aad u xun weeye waa min kabaa'ir dunuub namiimaduna qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi hamaazin ceebayn badan oo mashaa'in la socosho badan binamiimin namiimo iyo diradiraalanimo ha waa kii ilaahay jala wacalaa uu reebay inuu aeeco walaa tuic kula xallaafin mahiin hamaazin mashaain binamiin ba waxaana lagu sheegaa kan aayaadku sheegayaan alwaliid ibnu muiira inuu ahaa marka waa mid namiimada iyo diradiraalanimada la socod badan baa l aad ula socdo dadka isku dhufta waa lagu ceebeeyey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid horaynu usoo mar وعن xudayfةa رadي الlه عnه qاala wuxuu uhi qaala rasuul الlahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi slى الlه عalayه وasلم laa ydkل الجanata jannada geli maayo namaamun diradiraale mutafaq عalayhi jannada ma gelayo mar haddii jannada gelisteeda laga nafiyeyna waxaa laga qaadanayaa inay tahay min kabaa'ir الذunuub dembiyada waaweyn inay tahay baa laga qaadanaya macnaheeduna maaha waa gaal waayo haddaanu qofku dee xalaashan ku gaaloobi maayo hayeeshe waa waciidu iyo goodi uun marka waxaa dhici karta inaanu dadka jannada ku horeynayo ka mid noqone naarta uu ku horeeyo walow hadduu iimaaniye tawxiid ku dhintay deeha kuwa dambeeye marka waa arrin khatarteedala weeyi qaala wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama mara wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri laba xabaalood buu soo maro faqaala wuxuu ihi inahumaa labadoodan yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani laguna cadaabi maayo fii kabiirin wax weyn oo iyaga la weynaa balaa haa inahu kabiirun waa mid weyn weeye ilaahay agtiisa mid weyn buu ahaa ama dembi weynba amaa axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socdo binamiimati diradiraalanimo dadku isku dhufan jir camalkaa xun buu ka shaqaynay wa ama alaakharu ka kalena fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru mid aan iska asturin buu ahaa min bowlihi kaadidiisa iskamu asturi jirin kaadidiisa iskamu asturi jirin waxaan filayaa nuskhadaha qaarna waxaabay qorayaan laa yastabiri min bowlih socaankaa maaha ya mise laa yastatir buu idin qoraya marka waxay noqonaysaa laa yastatiru iskama asturi jirin min bowlihi kaadidiisa dee wway maaragta ku duulduuli jirto iskama hagaajin karin riwaayad kalena lafdi kalena wuxuu sheegaya laa yastanzihu lafdi kalena si aynu sheegayno wuxuu sheegay laa yastabri'u waana isu wada imanayaanuun eriyada noocaasi saxiixaanay ku wada jiraan kaadida iskamuu ilaalin jirin weeye marka labadaa camal waa waxyaabaha cadaabulqabriga lagu muto walciyaadu bilah muttafaqu calayh wa haada kanina lafdu ixdaa riwaayaati bukhaariy riwaayaadka bukhaari mid ka mida lafdigeedii weeye qaala culamaau culimmadu waxay idhahdeen macnaa wamaa yucadabaani fii kabiirin marna wuxuu ihi wax weyn lagu cadaabi maayo rasuulkuui marna uu wen yahay buu ihi labadaa markaasee laysu waafajinaya tii buu ka hadlayaa isagoo khulaaseeye ey kabiirin fii zacmihimaa wax weyn markaa muu ahayn fii zacmihimaa se iyagu haysteen ay sheeganayeen muu markaa weyneyn oo iyagu waxa weeye say u quursanayeen ee uu la ahaa marka la eego kumuu weyneyn laakiin ilaahay agtiisa wuu ku weynaa wa huwa cinda allahi caiim wa qiila waxaa kaloo la yidhi kabiirin tarkuhu calayhima inay ka tagaan kumuu weyneyn oo waxa weye way iskaga tegi karayeen laakiin ilaahay agtiisa waa mid weyn oo dembi weyn maaragta ilaah in qabriga lagu cadaabaanay ku mutaysteen xadiidkana markaa iyo isagoo dhammaystiran waa inagii cumdaha ku soo aragnay waxaana filaya halkaa inaynu kaga soo hadalay arinta ku saabsan laan qoyan ama geed qoyan ama wax maaragtay qoyan in xabaalaha laga dultaago iyo xukunkeeda wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi alaa unabiukum ma idinka warama malcadhu cadhigu wuxuu yahay ma idin sheega hiya cadhigu annamiimatu diradiraalanimada weeyi alqaalatu bayna annaas waa in dadka hadalka loo kala idhaahdo loo kala qaado rawaahu muslim alqaalatuna waxay ahlucilmigu ku fasirayaane kahratu lqowl oo hadalka badan ee dadka loo kala rarayo weeyi alcadhu cadhigu bifatxi lcayni lmuhmalati wa iskaani daadi lmucjamati alcadhu wa bilhaa calaa wasni lwajhi sidaa weeye alcadhu oo wuxuu sheegaa alimaam ibnu ahiir wuxuu sheegaa oo kitaabkiisa markaa nihaayada uu ku sheegaa kutubta xadiidka in sidaasi loogu wariye xadiidka ama lafdiga ah alcadhu baa loogu wariyey qaala wuxuu ihi sheekhu waruwiya waxaa kaloo la wariyey alcidatuna waa la wariyey bikasri lcayni wa fatxi daadi lmucjamati calaa wasni lcida wa hiya alkadibu wlbuhtaan sidan dambe haddii la idhaahdana waxay noqonaysaa beenta iyo buhtaanka iyo been abuurata wa cala ariwaayati اluulaa alcadhu masdarun weeye yuqaalu waxaa la idhaha cadahahu cadhan ay ramaahu bilcadhi marka calaa kuli xaal lafdigan dambena wuxuu ihi ibnu ahiir uu ku odhanaya qariibu xadiidka asxaabu lqariibka ama kutubka qariibka sidana sidan dambe ayay u sheegaan buuri lafdigaa horena muxadisiintu waa sida ay u wariyeen waa tahay baabu nahyi can naqli اlxadiidi wa kalaami الnaasi ilى wulaati اlumuuri ida lam tadcu ilayhi xaajatu wuxuu baab u yahay reebista la iska reebay can naqli lxadiidi warka in loo rara iyo wa kalaami nnaasi dadka hadalkooda ilaa wulaati lumuuri dadka madaxda ah yacnii dadkii la jaajuuso oo lagu sameeyo basaasnimo iyo jaajuus laakiin taasi waa goormaa la isu diiday idaa lam tadcu ilayhi xaajatun markaanay baahi keensan ka khawfi mafsadatin wanaxwihaa sida mafsado in laga baqa iyo wax la mid ah oo haddii ay baahi keensato tusaalahaan dadkani dad ahlulfasaada ayuunu fasaad iyo balaayo iyo mu'aamarad iyo shar ay ku tashanayaan oo ay waxa weeye hadal hayaan madaxdii iyo ciddii wax ka qaban karaysa waa loo sheegi karaa si xumaantaa iyo dhibaatada looga hortago laakiin hadalladan kale ee dadku maaragtay iska leeleeyihiin iyo waxyaabahan kale iyo maya qaala allahu tacaala alla wuxu uhi walaa tacaawanuu ha isu kaashanina cala alcimi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka ha isu kaashanina arrintaasina taasay macnihii soo gelaysaa buu leeyahy wa fi lbaabi baabkana waxaa ku sugan alaxadiidu saabiqatu fi lbaabi qablahu waayo arrintani waa nooc namimada ka mida bay noqonaysaa buu leeyihi wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa yuballignii yaanu isoo gaadhsiinin axadun qof oo min asxaabi asxaabtayda ka midi can axadin axadna xaggii yaanu iga soo gaadhsiinin shay-an waxbaba fa innii maxaa yeele anigu uxibu waxaan jecelahay an akhruja ilaykum inaan idiin soo baxo waana aniga oo saliimu sadri laabfayow idiin laabfayow oo laabtaydu ay idiin fayowdahay inaan idiin soo baxaan jecelay in dadka wax layga sheeg sheego oo laydhaa kaas sidan u lahaa iyo kaas sidan u lahaana dee salaamatu sadrigaasay maaragtay ayay meesha ka saari karaysa rawaahu abu daawuuda watirmidiyu sidaasuu idhi abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey qayrkoodna way wariyeen laakiin xadiidkani waa daciif waayo laba nin oo majhuul ah ayaa sanadkiisa ku jiro midna la ydhaahdo alwaliid ibnu hishaam alkuufi midna zayd ibnu zaaida la ydhaahdo wadaadka isagu shaakir sheekh shaakir uu maaragtay taxsiiniye xadiidku xasan buu ka dhigay waxaase ka xoog badan inuu daciif yahay alimaamu alalbaniyuna uu daciifiyey baabu dami dilwajhayni wuxuu baab u yahay dhaleecaynta la dhaleeceeye laba wajiilah ka labada weji leh qaala allahu tacaala alla wuxu uhi yastakfuuna min annaas dadka iska qarinayaan walaa yastakfuuna min allahi ilaahay iska qarin maayaan wa huwa macahum iyadoo ilaahay uu la jirkooda yahay id yubayituuna markay daberayaan maa laa yardaa ee habeenkii ay maaragtay daberayaan maa laa yardaa waxaanu raalli ka ahaynoo min alqowli hadalah wa kaana allahu bimaa yacmaluuna muxiiطa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaada yahayna bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan muxiiطan mid koobay oo og oo la jira waay marka ilaahay dadkaa wuxuu ku dhaleeceeyey inay waxa weeye dadka iska qarinayaan oo mu'aamarad iyo tadbiir iyo shar ay haddii allaba kuu roon yahay qarsanayaan ilaahayna jala wacala aanay ka baqanayn oo aanay ka xishoonahayn oo xumaanta iyo mu'aamaradda ilaahay aanay kala xishoonahayn ciyaada biاllah wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama tajiduuna اnnaasa tajiduuna waxaa ogaan doontaan annaasa dadka waxaa ku ogaan doontaan macaadina hidayaalinayihi hidayaal iyo usuul khiyaaruhum kuwa ugu wanaagsan kuwii ugu wanaagsanaa fi ljaahiliyati jaahiliyadiiyo wakhtigii islaamnimada ka horeysay khiyaaruhum kuwa ugu fiican weeye fi lislaami islaamka dhexdiisa idaa faquhu markay fahmaystaan ee sharciga ay bartaan ee axkaamta shareecada ay bartaan wa tajiduuna waxaa ogaan doontaan khiyaar annaasi dadka kuwa ugu wanaagsan inay yihiin fii hada shani arrinkan arrinka la sheegayaana waa madaxnimada waa alkhilaafatu walimaara madaxnimada weeye madaxnimada waxa dadka ugu wanaagsanaanaya ashadahum lahu karaahiya cidda ugu neceb ee ugu karaahiyeysi badan oo qofka madaxnimada ka carara ee diida ee iska ilaaliya kaasaa marka loo garta ee la ydhaahdo annagaa kuu garanay oo cid kale oo arrintan ka soo bixi karta ma hayno ee qabo kaasaa madaxnimada sideeda uga soo baxa oo is ilaaliyo ilaahay kaga cabsado oo dulmiga iska ilaaliyo dadka si fiican u haga wa tajiduuna waxaa markaa helaysaan shara naasi dadka ugu shar badan inuu yahay dalwajhayni ka labada weji leh waa laba wajiilaha alladii kaasoo yatii ula imanaya haaulaahi kuwan ugu imanaya biwejin weji buu ugu imanaya wa haaulaahi kuwana biwejin weji buu ugu imanaya muttafaqun calayh oo waxay ahlulcilmigu leeyihiin sida alimaamu nawowi u tilmaamay kooxdan iyo kooxdan kala fadhiya hadduu labadaba wax wanaagsan ula tegayo taasi dhib ma leh laakiin kuwana weji buu tusayaa oo wuxuu utusayaa inuu iyaga ku jiro uu la mowqif yahay oo kuwaa kale ayuu waxa weye wax ka sheegaya o odhanaya waa inkaarqabayaal waa sida waa sida waa sida haddana markuu kuwii kale u tago iyagana sidii oo kale ayuu ula tegaya markaa qolo waliba waxay u qabaan inuu iyaga ka tirsan yahi ma garanayso waaya munaafiqiintana ilaahay jala wacalaa waa ka ku sheegay waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun markay muminiinta iyo rasuulka iyo la joogaan dadka wanaagsanna aamana bay odhanayaan markay kuwii saaxiibadoodii sharwadeenkaa u tagaanna waxay odhan idinkaanu idinla jira wa can muxamed ibni zaydin waxaa laga wari muxamed ibnu zayd ibnu cabdillahi bni cumar ibn khadaab ana naasan dad baa qaaluu ku yidhi lijaddihi awowgii cabdillahi bni cumar ahaa radia allahu canhuma dad baa waxay ku idhaahdeen inaa nadkhulu waxaanu u gallaa calaa salaatiinina madaxdayadaanu u gallaa fanaquulu lahum waxaanu ku nidhaahnaa bikhilaafi maa natakalamu idaa kharajnaa min cindihim markaanu ka soo baxno agtooda anu meelaha iska joogno waxa aanu ka sheegno wax ka duwan baanu ku nidhaa markaanu u gallo oo maalan markaanu u gallo dee waanu ammaanaayo waxyaabahay qabteen iyo sharaftooda iyo qiimahooda iyo waxaas waxay raalli ka noqonayaan baanu ku shubnaa markaanu ka baxnana dee waanu dhaliilaayo waxyaabo kale ayaanu ka sheegnaa bay idhahdeen qaala wuxuu dabadeeta cabdillaahi bni cumar yidhi kunnaa waxaanu ahay nacudu kuwa ku tiriya haadaa arrinkan nifaaqan munaafiqnibaanu ku tirin jiray calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu alay wasalam waqtigii rasuulka ilaahi rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey laakiin kelmaddaa intaa calaa cahdi rasuuli ilaahi sala allahu alay wasalam bukhaari ma warin ee abu daawuud adayaalisi iyo ayaa wariyey waa tahay nifaaqanna marka waa nifaaqii camaliga ahaa weeye waa nifaaqii camaliga ahaa arrintanina dee nooc laba wajiilanimadii bay soo gelaysaayo markaan kula fadhiyana waxbaan kuu sheegayaa sibaan kuula hadlayaa markaan kaa baxana he si kaleaan kaaga hadlayaa markaan ku imaadana waan ku ammaanayaa oo waan kuu caminayaa markaan kaa baxana halkana wax kale ka sheegayaa le waa sidano waan ku dhaliilaya dee waa laba arrin oo kala duwan weeye dadkii wanaagsanaa ahlu sidqiga ahaana xaalkoodu sidaa mu ahayn ya xaalkoodu sidaasi muu ahayn marka had iyo jeer madaxdana dadku inta badan sidanay ula dhaqmaanba ma garat mar alle markay ka maqan yihiina bahal dhaliilaa lagu sii daynayaa marka loo galana way adagtay qof maaragtay qof qof ka tegey oo daacad ah oo wanaagsan uunbaa u sheegi kara dhaliishooda oo odhan kara arrintaa iyo arrintaas waa qalad ilaahay ka cabsado o u naseexayn kara ma garata markaa dadka qaarna waabay ka baqdaan qaarna way iska dhaadhiciyaanoo dee way isku dhadhajiyaanoo waxyaabo kale ayay dee ka doonaan maaragta oo taasaa u diidda inay u naseexeeyaan ama ay runta u sheegaan halkaa aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk